bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan idilkiinba waxaad kusoo dhawaataan warka subaxee radiyooga dalsan qodobada ugu doorkaroonna waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran oo lagu wado inuu gala maalintiisii labaad si looga hadlo xaaladda doorashada dalka xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha oo bayaan ka soo saaray dagaaladii dhowaan ka dhacay boosaaso jenaraal xuud oo sheegay inay wadaan qorshaha ay ku dhisayaan hiiraan state oo ah maamulka madax bannaan hirshabeelle kulan looga hadlaya marxaladda uu dalka marayo oo lagu qabtay magaalada muqdisho hogaamiyaha xisbiga hawcuda somalilan oo eedeymo waaweyn u jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi gudoomiyaha gobolka banaadir oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu guddoonsiinayo koobkii ay ku guulaysteen degmada dharkeenley ee gobolka banaadir akhbaaraadka caalamkana waxaa u doorkaroon sicir bararkii ugu ba'naa oo laga soo sheegayo dalka turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan subax wanaagsan waa talaado taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha koowaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka anigoo faadumo cabduqaadir ayaha warka idin aqrin doona intuu hawada ka baxayo ee warkii oo fidsan kusoo dhawaada golaha wadatashiga qaran ayaa lagu wadaa inuu galo maalintiisii labaad si looga hadlo xaaladda doorashada dalka maalintiisii koowaad shalay ayuu ka furmay magaalada muqdisho inta badan shirkan waxaa diradda lagu saari doonaa arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo amniga waxaana ah sidoo kale goobjoogaha shirkaas madaxda maamul goboleedyada dalka iyadoona shalay uu shir gudoomiyey maxamed xuseen rooble oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maalintiisii labaad oo galay oo maanta ah waxaa diradda lagu saari doonaa sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha doorashooyinka oo isqabqabsi badan iyo marunu ka taagan yahay iyo xaaladda amni ee dalka si kooban waxaa warfidiyeenka ula hadlay afayeenka xukuumadda macalimo oo ka warbixinaya waxyaabaha kale ee maanta la fili karin looga hadlo shirkan diirada la saaro waxaa sidoo kale shirkan uu uga duwanaan doonaa shirarkii hore in markii ugu horreysay ay kasoo qaybgali doonaan dad kala duwan oo loo ogolaan doono in la dhagaysto golaha ay wada dhagaysan doonaan waxaa ka mid a dadka daneeyaasha beesha caalamka ayaa ka mida oo laga yaabo in maalinta berri ah ay la kulmaan waxaa sidoo kale lala kulmaya musharaxiinta waxaa lala kulmayaa qeybaha kala duwan ee bulshada oo bulshada rayidka ay ugu horeeyaan marka waxaa la dhagaysan doonaa talooyinkooda ra-iisul wasaarahana wuxuu rabaa in wixii hadda ka dambeeya doorashada la isku waafaqo la jadwaleeyo dalkuna doorasho maaragtay lagu wada qanacsan yahay oo raalli laga wada yahay dalku u jihaysto wixii tabasha ee jira iyo dadka maaragtay tabashooyinka qabana in la dhagaysto ayuu maaragtay diiradda saaraya xubnaha kale ee maaragtay golaha wadatashiga qaranna way la qeen marka la fiiriyo hadda sida ay maaragtay shirka uga qayb galeen horta madaxda wadatashiga golaha wadatashiga qaran way hadlaysaa maadaama maaragtay shirkan muddo dheer uu soo jiitamayey arrimo kala duwan ayay maaragtay ka hadli doonaan caqabadihii dhacay sida hore loogu socon karo waxaasoo dhan shirka lagu soo wada qaadi doonaa marka ilaa hadda kama hordhacayno sida ay maaragtay sababtoo ah go-aanka waxaa iska leh madaxda iyaga maaragtay horeyna toddobiyi tobankii sebtembar heshiiskaa gaaray iyaga ayaana maaragtay kuwa keliya eray ka dhihi karaa laakiin ilaa hadda ma jirto wax la sheegay oo laleeyahay waxaasaa laga bedelaya laakiin ajendayaasha shirka dhammaan dhinac walba waa maaragtay waa lagu eegi doonaa waxaana la rajaynayaa in shirkaas wax la isku waafaqsan yahay oo doorasho lagu aado oo markan kama dambaysa inay kasoo baxdo rajaduna runtii aad iyo aad u wanaagsan tahay
inkastoo si rasmi ah loo caddeyn xilliga shirkan lasoo gabagabayn doono balse intuu socdo wejiyaal kala duwan ayaa ka qaybgali doona kuwaas oo looga dhagaysan doono aragtidooda ku aadan sidii dalkan uu noqon lahaa mid hagaagsan uguna dhici lahayd doorasho xur iyo xalaalah waxaana doorashada la filaya in soomaaliya ay ka qabsoonto ay noqoto mid isjiijid iyo muran badan dhaliyey iyadoona hadda dalka marka la fiiriyo caqabadda ugu adag ay ka taagan tahay ay tahay sidii markaasi doorasho loo gudagali lahaa waxaana dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda inta badan baraha bulshada laisla dhexmaraya in doorashada marka la fiiriyo soomaaliya aysan u ekayn xilligan mid waqtigeeda ku qabsoomaysa xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ayaa bayaan ka soo saaray dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada boosaaso waryahayga cabdinaasir al cadaal ayaa ka waramaya xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee dowlad goboleedka puntland ayaa bayaan ka soo saaray dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka puntland xafiiska ayaa soo saaray war-saxaafadeed ka kooban ilaa iyo dhowr qodoba oo ay kaga hadleen dhibaatooyinkii ka dhacay boosaaso intii dagaaladu ay ka socdeen halkaasi waxaana xukuumadda puntland ay ka dalbadan inay caddayso cidda qaadaysa mas-uuliyadda wixii ka dhacay magaalada boosaaso sidoo kalena la helo isla xisaabtan dhab ah sidoo kale labada dhinac ee dhowaan boosaaso ku dagaalamaya ayay ugu baaqeen inay cadaalad u helaan dadkii dhibanaha ku noqday colaadaasi ay dhibaatooyinka waaweyn ay kasoo gaareen waxaana sidoo kale intaa ay ku dareen war-saxaafadeedka kasoo baxay xafiiska xuquuqinsaanka ee puntland in xukuumadda puntland laga doonayo in ay magdhow siiso dadkii dhibaatadu ay kusoo gaartay dagaalka waxaana sidoo kale ay sheegeen inay jiraan sidoo kale waxyaabaha qarxa oo haraadi ah kuwaasi oo haatan laga dhexelayo gudaha magaalada boosaaso gaar ahaan xaafadihii lagu dagaalamay waxaana sidoo kale hay-adaha ku shaqada leh ay ugu baaqeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan hubkaasi ay kaga qaadaan goobihii lagu dagaalamay si lagaga baaqsado in ay dadka ku waxyeeloodaan maadaama mar weliba ay halis tahay in waxyaabahaasi dib ay u qarxaan
jenaraal xuda ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku dhisayaan hiran state oo ah maamulka madax bannaan hirshabeelle cabdinaasir defu
xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sahaakii degan kadib markii labadii maalin ee lasoo dhaafay halkaas ay ku wada dagaalameen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo ciidamo daacaddu jenaraal xuud iyo sarkaal loogu magacaabo nuur dheere waasu dagaalka ugu soogay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashadii dhaawac jenaraal xuud ayaa sidoo kale sheegay in weerar ay kusoo qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya hase yeeshee ciidamada asiga ka amar qaata iyo kuwa sarkaalka loogu magacaabo nuur dheer ay iska caabiyeen siduu hadalku u dhigay islamarkaana ay arrintaasi ka dambeysay dowladda federaalk ee soomaaliya sida uu sheegay generaalka sidoo kale jenaraal xuud ayaa tilmaamay in haatan magaalada iyo magaalada beledweyne wax ka socda yihiin waxa aan la aqbali karin oo markaas ay doonayaan in ay la wareegaan ciidamada halkaa ku sugan hase yeeshee taabadelkeeda oyaga ay gacanta ku hayaan magaalada sidoo kale waxa uu ciidamo weyn u jeeday maamulka hirshabeelle uu sheegay inaysan aqoonsaneyn waxaa halkaa ka jira hase yeeshee taabadelkeeda ay ku dhawaaqay inay dhisayaan waxa uu ugu yeeray hiiran state oo ah maamul ka madax bannaan hirshabeelle sidoo kalena waxa uu sheegay in ay wadaan qorshihii ugu dambeeyey ee arrintaas ay kusoo gabagabeyn lahaayeen jenaraal xuud oo la hadla idaacadda dalkani magaalada muqdisho ayaa sheegay in markaas uusan ka mid ahayn shaqsiyaadka doonaya in la burburiyo maamulka hirshabeelle hase yeeshee ay ku qasbeen dad kale oo u arko in ay markaas dana gaar ay kaleeyihiin siduu hadalku dhigay sidoo kalena waxaa dhowaan maamulka hirshabeelle gaar ahaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeedka cusmaan uu ku eedeeyey in uu markaas ay ka mid yahay ama uu garab siinayo dagaalamayaasha al-shabaab warkaas ayuu sidoo kale beeniyey oo waxba kamid jiraan ku tilmaamay
ummadda soomaaliyeed iyo adduunkaba waa lagu ogyahay gacan kuraynis inay yihiin haddii aad shirka ku imaanin marka waxaa foolxumo ah waxaad u jirtid ood arkaysid oo xaqdarar lagu dhisay oo beenbeen lagu dhisay oo ummadda soomaaliyeed lagu dhibaataynayo inaad jid u samayso adigoo wariye ah berina adeeg kugu dhacay ma aha waan gartay mana u aqoonsanin mana dooran annaga marka adig maan ugu dhejinayo kama horeeyaan inaydan kuwa ka tirsan waa dabagalifyo dadka lacagta lasoo siiyo la kiraysta badankoodana waaba dhaalan ba hiiraan magacun bay wadaagaan bas hiiraan state baan dhisanaynaa hirshabeel ka madax bannaan waa gobolkan waa gobol qadiima waa gobol soomaaliya oo dhan ay taqaano waa gobol innaba aan la hor istaagi karin soddonkii sanana hoos ugu socday waxaa loo- waxaa loo qaatay marka maadaama soddonkii sana aan hoos u soconay oon horumar jirin in lala qabsan karaba marka taas waa riyo waxaasoo dhan ayaan u taagannahay inaan nira waxba kama jira annaga annaga al-shabaab maahayn lamana shaqeyno lamana shaqayn doono nin garanaa nahay anugu horta ceeddaas waxaa soo jeediyey waa kuwii beenoolayaasha ahaa oo runtaba aqoon been haddii la sheegana been waxay leedahay shaad ma leh wax lagu caddayn kara ma jirto waa taqaanaa maamuladan waa maamulo ku dhisan been iyo kayaano iyo dadka inaan daacad loo noqon marka annaga nin qaranaa nahay nin al-shabaaba maahi hal sanaa meesha joogay al-shabaab waa maxay u dhihi waaye hadda markay jabeen miyay ku marmarsoonayaan waa al-shabaab taas eh, waxaan ka leeyahay ee ciddii sisla tahay ayagaa la-ah al-shabaab sababta waxa waaye dadkii ayaga hoos joogay ay ku lahaayeen maamulaan ku nahay ay u cadaalad fali waayeen markaas cadaaladda waxaa loo aadaa al-shabaab iyo booco
si kastaba ah jenaraal abuukar warsame xuud oo ah markaasi jenaraalka ka gudunsan maamulka hirshabeelle ku sugan magaalada beledweyne ayaa dhaqdhaqaaqa ciidan waxa uu ka wadaa duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kalena waxa uu garab ka helayaa sarkaal loogu magacaabo nuurreer oo asla markaas ciidamo daacadda oo halkaas ku heysta xogana si weyn ugu soo hordhida maamulka hirshabelle
aad baad u mahadsan tahay cabdinaasir difuur markana kulan looga hadlaya marxaladda uu dalka maraya ayaa lagu qabtay magaalada tan caasimada ee muqdisho
dalka musharaxiinta inay qabsadaan doorasho oo tartanka ka meel galaan ayaa loo baahan yahay marka waxaan ku su-aalayaa isku day inaad tartanka nafsadaada aad ku kalsoonaatid oo tartanka aad kasoo qayb geshid anigu musharax baa lahay madaxweynenimaan rabaa inaad tartanka ka qayb galo dantaydu waxay ku jirtaa farmaajo aba
muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad looga hadlayay dareenka dhallinyarada ee xaaladda dalka hadda uu marayo qaybaha kala duwan ee dhallinyarada islamarkaana ku nool magaalada tan caasimada ee muqdisho ayaa madashan ku sugnaa marti sharaf ayaa kasoo qaybgalay abwaano iyo kooxa fanaaniinah inta badan diiradda waxaa lagu saarayay marxaladaha kala guurka uu dalka ku jiro iyo arrimaha doorashooyinka oo ah caqabada ugu adag ee hadda dalka ka taagan lana isku fahmi la-yahay waxaa lagu soo bandhigay madasha dhaanto ruwaayado kuwaasoo ka turjumaya guuxa siyaasadeed ee dalka iyo waxyaabaha hadalhaynta ee baraha bulshada la isla dhex maro
ii sheeg ee musharaxiinta intii farmaajo hab waxa ay ku hayaan inay dadkooda dhibaataysan oo abaaraha iyo covid 19ka ay ka qayb galaan maxaa u diiday adeer roo ma baana waxaas wiil yaro waxaasay caradigiisu furan yahay maskaxdiisu shaqey looma baana farmaajo ha baxo
mid saacado badan qaadatay ayay ahayd munaasabadan iyadoona ugu horeyn halkaasi ay ka hadleen qaar ka mid a dhallinyarada goobta ku sugneyd kuwaas oo sheegay in ay muhiim tahay in dib wakhtigan aan soomaaliya loogu celin soddonkii sano ay burbursaneyd balse laga shaqeeyo horumarka dalka iyo sidii doorasho loo qaban lahaa horta marnaba diyaar umaniin haddaan naha dhallinyaro in aan qaxno oo xabadna lage ilaan qofka ugu badan oo ku dhimanayo waa dhallinyaradii wax u badan oo ku waxyeeloobayo waa dhallinyaradii saasay tahay ninka xabadana gelinaya ilmihiisa ma joogaan waddankan iyo meel u dhow oo ma arkayaan qaxaas iyo dhibkaas saacadda ugu horraysa ee xabadda bilaabatana ninka koowaadoo baxayo waa asigii annaga meelaan aadna ma naqaano wax kalaan qabanna ma naqaano caqabad dhacday soddon sano ka hora waxay nagu qaadatay inaan in la xilligan soo kabanno wasaare rooble waxaan leenahay ra-iisul wasaare sidaad wax ku wadda ma qurux badno wixii soddon sano dhowr soddon iyo dhowr sano ka hor aan soo maraaban soo maray inaan u laaban ma rabno ra-iisul wasaare sida aad wax ku wadda kuma qanacsanin haddii qabiil ay noqotona aniga hadda xabad dhacdo runtaa sheegaya isgoyska lambara fara dhisana waayo ayagii dadkii xamar lahaa ee guryaha ku lahaa ee nolosha ugu sarraysay ilmahooda ay dibidda wax ku barteen ayaa u gurbaantumanaya inay dagaal galaan nasiibkii hungoobeed doraad mudubka ii keenay mar hadduu nasiib ii bedelay waa nimciyo qaybe sow nabad iyo inaan nolol mar kale doorto noqon mayso madaxweynaheenna sharafta qiimaha qaayaha leh ee ummadda soomaaliyeed ee sharaftii cisii karaamada leh ka dhex dhashay maxamed cabdulaahi farmaajo waxa lagu colaadaa waa waa waxqabad waxaa idin leeyahay marka walaalayaal siinka gabay sakiinbow sidaasaa ka wansariyo ha sarraysa maasadii dhammaan shacabka loo sheego nabsaddan ammaankeed ma sugu waan ogsoonahay sharaf qofkii shaqaystay misrishaar u gelisa farmaajaa shaqaystaa dhammaan isu wada sheegay cismaan xasan yuusuf muxudiin macalin isaaq ambiye nuur cali xilli intooda buudijir ay halkaasi uga hadlayeen dhallinyarada ayay ku booriyeen inay ka shaqeeyaan horumarka dalka fariin adag ayay u direen dad ay ku sheegeen inay ku howlan yihiin dib u dhaca dalka inaan doorasho la qaban soomaaliyay maanta qof gaal cad iyo gaal madow intuu soo baxa maanta soomaaliya yimaado oo nagu soo duulo horayna uma dhicin haddana ma dhacayso laakiin waxaa naloo adeegsanaya waa qof adigoo kale ah iyo qof anigoo kale ah oo aan walaalo nahay inaad ka qayb qaadsan qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha waddankan maaragtay ee ka socda inaad busineska aad ka qayb gashaan نحن وسود في القتال ضارية نحن جنود في النداء وافية نفدي الوطن بالنفوس الغالية بشمر السواعد عمرنا البلاد waxaan marka ugu baaqayaa een een dadka doorashada ila meereysada ka dhiga horta inay doorashada ay hore u socoto mas-uuliyiinta ay saaran tahay sida maamul goboleedyada doorashada waa in hore loo wado beelaha hawiyana waxaan leeyahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo annagaa jecel hawiyana waa nahay hawiye idinka nagama xigtaan annagaa jecel annagaa doorannay annagaa rabno annagu gadaal naga jiraa faadumo cabduqaadir raadi i tv-ga dalsan muqdisho
hogaamiyaha xisbiga awcid ee somalilan ayaa eedeemo waaweyn u jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyadoona eedeyntu ay ahayd mid aad u xoogganeed waxaana si kooban almurahaasi uga hadlay xilli warfidiyeen kala hadlayay faysal cali waraabe
halkaasuu ku rifay wasaaradihii beelaha hareero lahaayeen oo markii hore wax tabanayay ayuu diirka siiyey uu ku soo ururiyey awooddii beelo khaasa oo beelaha dhex ah muuse intaa waxaa ka daran annagoo saa u arkina inuu sharcigii iyo dastoorkiiba ka tegay ayaa xeerkaa la xuqeeqay yaa soo bilaabay laba kun iyo koob iyo labaatankii waraantiisa xeerkaasi inuu soo dhaafo haddaynu dad nahay ummad nahay dal eegisa iyo qaran eegisa inuu soo dhaafo baarlamaanka ma heen laanna wuxuu ka soo horjeedaa dastoorka wuxuu ku jira waa qaran doonsi ayuu ka soo jeeda muuse waan ka wada hadalnay bishii abril wuxuu iigu sheegay igu yidhi qaar bahalkaasi guurti ayaan ku joojinaya maaha mid ku qalma oo dee toos doorasho toosa oo asxaaba wax suuragala maaha asxaabtii hore marka la furayo waxaa loo tartamaa amba deegaan amba baarlamaan distoorka ayuu si toosa uga imananaya madaxweynuhu markii haddana lagu soo cogsay ee lagu soo takaantuqiyey wuxuu ballan ka qaaday uu yidhi kaasi waan celinayaa warqadaas ku soo lifaaqay saddexda beji wuu ku sababeynaya sababaha aanu u hirgeli karin guddoonka cusub ayuu u soo dhiibay iga celiyaa bahalkan anigu gacantayda ku seexi maayey muuse waxaa la yaabay bahalku soo celiyey oo intaas ku soo lifaaqay sababood inuu markii doorasho ka dhacday wadani ee xilsi laga dhigay guddoomiyaha inuu tuuray oo yidhi siduu boqor yahay oo yidhi waxaad tirahaa wasiirkiisa informationka
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xalay ka qayb galay munaasabad lagu guddoonsiinayay koobkii ay ku guulaysteen degmada dharkele ee gobolka banaadir dhowaan ayay ahayd markii magaalada caasimadda ee muqdisho lagu soo gabagabeeyey tartanka ciyaaraha ee u dhexeeyay toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir iyadoona dhammaantood ay ahaayeen kuwo ciyaarta ka qayb galay balse markii dambe finaalka ay isku soo hareen degmooyinka warta nabadda iyo sidoo kale degmada dharkeenley iyadoona kalinta koowaad ee weliba usoo baxday degmada dharkeenley oo ka mid ah toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir halka kaalinta labaad ay gashay warta nabadda munaasabadda waxaa lagu qabtay xalay xarunta murtidii madadaalada ee national theater iyadoo ay kasoo qayb galeen dhammaan shacabka kala gedisan kuwa oo ka kala yimid degmooyinka gobolka mas-uuliyiin dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan ayaa kasoo qayb galay iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysay maamulka gobolka oo markaasi horkacayay guddoomiyaha gobolka banaadir iyadoona khudbado dhinacaas kala duwan uu ka jeediyay guddoomiyaha gobolka ayaa markaasi ugu hambaleeyey dharkeenley in ay markaasi ku guulaysato koobkan ciyaaraha ee finaalka ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho waxaana uu sidoo kale yidhi
dalkeenna gobol kastoo ka midi wuxuu la mid yahay xubin ka mid ah jirhkeenna uu la mid yahay haddii abaara la soo gudboonaadaan gurmadaana laga rabaa haddii fatahaad ay la soo gudboonaata sidoo kale gurmadaana laga rabaa wixii karaan keenna fataqu llaha ma stadactum ilaahay subxaana wataala uu leeyahay haddii dagaal ay lasoo gudboonaadaan waxaan ka geli karno oo deminta colaadaas ayaana laga rabaa ugu yaraan waa inaan ka xunnahay oo aan xumaanteena ka xumaanteena sida aan ugu xunaana aan muujino markaan ugu yarna qofka ugu yar halkan oo ah maskaxdii dalka dalka maskaxdiisii ayay dagaalladu ka dhacaan ayaa dhibaatada ugu weynu ay ka jiri jirto oo haddana mararka qaarkood ay ka dhacdaa waxay ka dhigan tahay qof maskaxda dhibaata ay ka soo gaartay ayay la mid tahay qofkaas ma la dhihi karaa meel u fiyaabaa jirta marka dhallinyarada soomaaliyeed ee caawa munaasabaddan jooga iyo mas-uuliyiinta ka soo shaqaysay munaasabaddanba messajka ama farriinta aan qaadaynaa waxay tahay waxaa la yidhaahdaa gurmad qaran dadkeenna iyo dalkeenna inaan u gurmanno waay annagoo ka bilaabayno halka aan joogno ogaada wixii wanaagay halkan ka bilowda way soconayaanoo waa u gudbayaan gobollada adigu wanaag la kaale wanaag la imaad adigu waa soconayaan dhallinyarada hadda xeebaa nadiifisoon hadda ka hadlaaya waxay ka bilowdeen meelo badan beled weyn dhallinyaraha isxilqaanta webigay nadiifiyaan ayaguna maxaa yeelay xeebtoodii webiga ah waa dadaal waa sii soconaysaa waxaan gaari doonnaa isxilqaamayaal fahmay inay ayagu leeyihiin oo lahaansho dareemay
waa tahay wararka subaxee radioga dalsan ayaad wala dhagaysanaysaan dhanka iyo akhbaaraadka soomaaliga ayaa halkaas kaga gudbaayaya haddii aanu fiirino xagga iyo caalamka xadiga sicir bararka sanadlaha ee turkiga ayaa kor u kacay in ka badan boqolkiiba soddon iyo lix waana sarokicii ugu horeeyey muddo labaatan sana ah qiimaha gawaarida lagu raaco ayaa kor u kacay in ka badan kalabar iyadoo qiimaha cuntada iyo waxyaabaha daruurigaahna uu sare u kacay in ka badan boqolkiiba afartan sanadkii lasoo dhaafay qiimaha lacagta turkiga helira ayaa ku dhowaad kalabar hoos u dhacay waxay sanadkii hore afartan iyo afar boqolkiiba ka hoos martay dollarka mareykanka haddana maanta ayay shan boqolkiiba hoos usii dhacday hoos u dhaca helira ayaa qiimaha waxyaabaha lasoo dhaafiyey qaali ka dhigay madaxweyne erdogan ayaa heerka dulsaarka ku tilmaamay inay tahay hooyada yaabaha xumaanta khudbad ujeediye ayaa waxa uu ku sheegay in turkiga uu wajahayo isbeddel dhaqaale islamarkaana ay muhiim tahay in markaasi wax ka bedel badan lagu sameeyo arrimaha dhaqaale xumida markaasi soo wajahday turkiga ugu dambeynna ra-iisul wasaaraha dalka heid ayaa sheegay inuu ka badbaaday qorshayaal lagu qaarijin rabay xilli uu ka qaybgelayay munaasabadda xuska xorriyadda dalkaas oo dhacday sabtidii aanu kasoo gudubnay bayaan xalay kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in iskudayga dil ay ka dambeeyeen burcad iyo argagixiso kuwaas oo isku dayayay inay tubtaan ra-iisul wasaaraha xilli uu ku sugnaa kiniisadda magaalada ee waqooyiga hayd halkaas oo ay ka dhacaysay munaasabadda sanad guuradii laba boqol tobaniyo sideedaad ee madax banaanida hayd muuqaal markaasi lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujiyey in ra-iisul wasaaraha iyo kaaliyaashiisa oo u ordaya gaadiidkooda xilli ay rag hubaysanay rasaas ka ridayeen bannaanka kiniisadda warbaahinta ayaa hayd warbaahinta hayd ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku lug leeyihiin koox burcad ah hal qof ayaa ku dhintay laba kalena ah waa ay ku dhaawacmeen weerarkii markaasi ka dhacay halkaas waanaga intaa guud ahaan warkiisa waxaad ka dhagaysanaysiin raadiyaha dalsan hirka mawjada femdharikiisu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan megahartis cabdinaasiir diifo ayaa soo saaray anigoo faadumana waa idila socodsiinayay anigii saaxiibada kale warkaygala qaybgalayba waxaan idin leenahay subax wanaagsan
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel